إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa oo darsigeennii boqol labaatan iyo labo oo nooga bilaabanaya aayadda koowaade min suurati ruum suuratu ruum waa suura makiya qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim allaahu aclamu bimuraadihi bidalika alxuruuf allah u aqoon badan ujeeddadu ka leeyahay xuruuftaas iyo macnahooda gulibat iruumu ruum waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka meesha u dhowaanshaha badana looga adkaaday wahum ayaga reer ruumana sayaqlibuuna waa adkaa doonaan min bacdi qalabihim adkaanshada laga adkaaday kadib fii bidci siniin dhowr sano gudahooday ku adkaa doonaan lilaah alluu u sugnaaday al-amru maamulka min qablu min qabli alghalaba adkaanshada ka hor iyo wa min bacdu min bacdi alghalaba adkaanshada kadib wa yowma-idin maalinka ay adkaadaan reer ruum yafraxu waxaa farxi doona almu'minuuna dadka ilaahay rumaysan binasriillaah alla gargaaridiisay ku farxayaan yansuru alla waa u gargaaraa man yashaau qofkuu doono wa huwa alle alcasiisu waa alle qaalib ah oo cidda uu doono inuu u gargaaro waa meel marina gargaarka alraxiimu waa alla naxariis badan oo bilmu'miniina u naxariis badan wacdallah wacadallaahu alla ballan qaaday daalika in reer ruum gargaarsadaan wacdallah ilaahay ballanqaadkiisuu ballanqaaday laa yukhlifu llaahu allana kama baxo wacdahu ballanqaadkiisa walaakina aktara annaas dadka inta ugu badanu laa yaclamuuna ma oga ballanqaadka alleh inuu run yahay yaclamuuna akharu nnaas waxay og yihiin daahiran muuqaal muuqaalkaasoo min alxayaati noloshii xaggeeda ka ahaaday nolosha adduunyaa ee liidata wahum akarka naaska haafiluuna waa moog yihiin can ilaakhirati aakhirada suuratu ruum waa suura makiya ruumna waa dad magacood ruum waxay la dhasheen ama ay ilmo adeer yihiin reer banu israa'iil reer banu israa'iil ayay ilmo adeer yihiin oo reer banu israa'iil israa'iil waa nabi yacquub caruurtii nabi yacquub weeye reer banu israa'iil yacquub waa ina isxaaq ibnu ibraahiim isxaaq waa ina ibraahiim waxaan rabaa waxaan rabaa yacquub waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waa ina ibraahim nabiyullaahi ibraahim ayaa wuxuu dhalay isxaaq isxaaqna wuxuu dhalo nabi allaahu nabiyullaahi yacquub yacquub caruurtiisi yaa la dhaha reer banu israiil marka reer banu israiil haddaad maqasho waa caruurtii nabiyullaahi yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waa saddex nabi oo isdhashay qoladaanu markaa ruumtuna waa la imaadeeroo iyagana waxaa la dhahdaa waa duriyadii ka farcantay alcays ibnu isxaaq ibnu ibraahim marka cays ibnu isxaaq iyo nabiyullaahi yacquub ibnu isxaaq labadood waa wada dhasheen marka wixii ka farxamay isxaaqna waxa weeyaan oo labadaas odayahayaa kala dhalay isxaaqa waxaa ka farcamay cays oo ina isxaaqa iyo yacquub oo ina isxaaqa isxaaq wixii marka waxaan rabaa yacquub wixii ka farcamay waxaa la yidhaha reer banu israa'iil wixii ka farcamay alcaysna waxaa la yidhaahdaa ruum banul asfarna waa la yidhaahdaa nimankii fidada waa la yidhaahdaa wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir asal ahaan diinta yunaanka ay haysan jireen oo falsafada ah taasay haysan jireen markii hore toddobada xidig ee la yidhaahdo alkawaakibu sayaara toddobadaas xidig ay caabudi jireen markii dambe waxa weeyaan waxay soo galeen diintii nabiyullaahi ciisa oo waxay sheegteen inay waxa weeyaan nasraanoobeen saasay sheegteen boqorkoodii qaysar oo wakhtigaas ay qaadanayeen diintaas nabi ciise ay sheegteen inay qaateen boqor la ydhaha qaysar ayaa u ahaa melig asagaa ugu horreeyey iyo hooyadiis wax gala wuxuu yidhi xaafidku markaa markii ay galeen oo ay diintaas nasaarada sheegteen waktigii waxay ahayd ay aad nasaaradu iskugu khilaafka badneed oo diintii nabiyullaahi ciise aad la yskugu khilaafay ayay ahayd marka markii ay isku khilaafeen oo si xoog badan ay iskugu khilaafeen ayaa wuxuu yidhi waxaa iswaafaqay ilaa saddex boqol iyo toban iyo sideed wadaad oo nasaaradii ka mid a ayaa iswaafaqeen saddex boqol iyo toban iyo sideed wadaal oo nasaaradii ka mid ah a iswaafaqeen intaasu marka iswaafaqeenay waxay qoreen caqiido ay ku magacaabeen alcaqiida alqistandiniya oo caqiide ay u dejiyeen boqorkii markaas joogay oo qustandiin la dhihi jiray ay caqiido u dejiyeen ay leeyihiin diintii nabi ciise sidaasay ahayd taasay u dejiyeen oo u qoreen wuxuu hi xaafidku waa midaas waa diinta ay hadda kirishtanku ku magacaabaan ama nasaarada alamaanata alkabiira ammaanada weyn ay ku magacaabaan wuxuu yidhi wa inamaa hiya alkhiyaanatu alxaqiira laakiin sida dhabta waa khiyaanadii oo aad u dullaysneed ee ammaana meeshaas ma taallo isla markaas wuxuu yidhi saddexdaas boqol iyo toban iyo sideeddaas waxay qoreen dastuurkii lagu dhaqi lahaa dalka oo dadku ku xuguntami lahaayeen oo xalaasha iyo xaaraamta ku saabsanaan iyagaa qoray markaasayna bedeleen diintii nabi ciise waxna ku dareen waxna ka jareen saliibka in la caabudo doofaarkana la qashoo la xalaashadana markaasay bilaabeen ciido iyo faystooyin waaweynna markaasay bilaabeen sida ciidda krismaska ee waxay leeyihiin faystooyin waaweyn oo la faystaynayo oo ay leeyihiin waa diintii nasaaradana markaas ayay bilaabeen markaasay bilaabeen marka ruum sidaasay ku istaageen ayagoo nasaaro ah oo diintii nabiyullaahi ciise sheegana waxaa jiray oo kaleeto marka dowladdaas dowlad weynay ahaayeen oo ahlu kitaab oo nasaaro ah waxaa jirtay marka dowlad aad u weyn oo ka sii weyna badan ayaga waa nimankii furuska oo xukumay bilaadul ciraaq khuraasaan rayi magaalooyinka ugu badan xukumay wa khaasatan buldaanta cajamiga nimankii xukumay badanaaba labadaas boqortooyaa jirtay marka markii dambe waxa weyan boqorkii oo waxa weyan furus kisraa ala dhihi jiray isagaa ku duulay cagtuu mariyey boqortooyadii qaystan waana ka saaray buldaantii oo dhan wax alla waxa weyan shaam oo dhan uu ka saaray dhulkii oo dhan uu ka saaray ilaa uu iskugu geeyey qustandiiniya magaaladii asal ugu weyneed oo ay waxa weyan aad u qadari jireen oo madaxtana u ahayd magaaladaas iskugu geey dhammaan dhulkii kaloo dhanta ka saaray furusaa jebiyeen marka markay halkaas iskugu geeyeen waa hareereeyeen nimankii ruumkana aaday magaaladaas u qadari jireen waa difaaceen magaaladii marka waa geli waayey si kasta inta yeelay qaysar magaaladiisii oo ahayd qustandiniya furuskii waa geli waayeen maxaa yaele magaaladu laba qaybood ay ahayd qayb waa biri waa qaybta difaacu ka xihan yahay qaybna waa badda waa qaybta dhaqaalaha iyo saadka uga yimaado marka dhinacaas lagama soo geli karo dhinacaanay difaac ka wada xigta marka waa geli waay ayagiina waa dhibtoodeen kuwii hareeraysnaa oo ruum marka wuxuu yidhi xaafidku markii dambe waxa weeyaan wuxuu soo jeediyey nin boqorkii ahaa qaysar ayaa makri weyn sameeyey oo khatar ah wuxuu yidhi nin yahow hareeraynta naga qaab iyo cunaqabataynta naga wareeg ila magaaladu waa hareeraysanta naga wareeg waxaana ku siinayaa dhaqaalo aad u weyn wuxuu u sheegay yihu dhaqaalo haddii labada boqortooyo xataa la isku daro aysan haysan labada boqortooyo xataa aysan keeni karin iska daa inuu asagu keligiis baxshee oo dahab iyo jawhar iyo adugu waxyaabahaas ka kooban iyo addoommo iyo waxa weeyaan gabdho waxaas u sheeg intaasaan ku siinaa waagi hore adee lacagta bangiyaa lama dhigay jirin dhulkaa lagu aasi jiri markuu aqbalay wuxuu yidhi hadda waddo ii banneeyo aan doono dhaqaalihii dhulkii adiga soo qabsatay iyo godadkii ku jirta lacagta dahabkii wuxuu ku jiraa huu yidhi anaa oo godad uu ku jira godadkaasuna waa dhulkaad iga soo saartay marka isiid iga wareeg wadda ii fur waxa weeyaan aan doono aan soo saaro dahabka iyo jawharta waa kuu keena markaas wuxuu yidhi anigana magaaladan sii hareerayna intaad dahabka doonayda waayahay hareeray ilaa aan ku siiyaan ka wareegin waa kuu keena shacabkiisiiu markaa uu la hadlay qaysar wuxuu yidhi waxa weeyaan xoogaa ciidanuu la baxay oo feecanoo xoog leh intaana wadana intiina kale magaalada kasii difaacayo ninkaas yuusan magaalada soo gelin hal sano haddaan maqnaado sanad intii ah anaa boqor waddanka ah sanad markaa maqana haddaan imaa diidana waxa weeyaan labaad khiyaar u leedihiin inaad sidii baycadayda ugu jirtaan oon anugu boqorkii weli ahay iyo inaad boqor kale doorataan laakiin intii sanada yaan lay inqilaabin waxay yidhahdeen intaad nooshahay boqor adaan ma ah ciidankiiu la bax ciidankii waa uu waday waa waday suu u sii waday waxa weeyaan meeshii la sugaayay inuu la aado buldaantii laga soo saaro dahab ka soo saaro iyo jawhar magaalooyinkii wuxuu ku weeraray faris ciidankii ciidankiina uu hayay reer farisna halkaanay joogaan magaaladaanay hareeraynayaan dhammaan cagtuu marshay wax alla wixii ku noola oo hub qaadi karana waa dilay dumarkiina waa qafaash carruurtiina waa qafaash ilaas u sii socda uu caasimadoodii galay oo caasimaddiioo madaa'in ah oo magaaladii ugu weyneyd ah uu cagta marshay oo boqorka islaamihiisii halkaas ku wada qafaashay uu wiilkiisii yaraan inta qabtuu tinta ka xiru dameer saara markaasuu yidhi markuu dameers ku hubsaday waa dullayntii ugu dambeeyey uu u diray warqaduu yidhi dhaqaalaad iga sugayday intaas aheed waana ku sii wixii aad iga sugayday waa kaas oo aan ku ballanqaaday wuxuu ihi xaafidku wuxuu marka carooday boqorkii kisra care ilaahay maan cid kale aysan koobi karin weeraruu magaaladii ku roga celi wuxuus yidhi bal horta tan furo waa furo waayo si kasanta yeele waa geli waayo markuu geli waayey uu wuxuu marka go'aansaday qaybtaas uu wato waxa weeyaan qaysar inaysan ka fakan hadday yidhaahdaan qustandiiniya soo aadaynaa hal waddo ayay heli karaan waddadii u fariistay afkeeda marka ninkiina waa inuu madaxtooyadiisu ku soo laabta maadaamuu soo guulaystay waddadii u fariistay waa ogaadayuu yidhi makri kale u maleegayuu yidhi oon hadda ka hor la arag wuxuu sameeyey jawaanuu wuxuu ka buuxiyey qashin buunshe iyo waxa weeyaan digo iyo waxaasuu ka buuxiyey markaasuu dooma ku raray ciidankiina meeshii waddadii afkeeda inta dejiyo halkan difac nooga sii jira markaasuu la qaaday webiga webigiiuu la qaaday maalin dhamuu la socday markuu maalin waday uu sii daayay badda ku sii daayay waa loo sheegay marka waxaa la yidhi ciidankii xaggaasay mareen webigii qaadeen ciidankii webigay qaadeen bis maalin markuu socdaasnantakaaro ciidankiisa ku laabtay ninkii waxa weyn waddada ku sugayey markii la yidhi ciidankii waddaday qaadeen wax alla wax ciidan haynta ka wareejiyey waddadii uu weligii ku raacday uu sideeyey kaa faka intuu qashinkii daba joogu magaaladii soo galay markaasuu magaaladiisii wuxuu ka dhigay xaflad weyn oo lagu soo dhoweeyey xaflad weyn oo soo dhoweyn oo qataraha loo dhigay taas weeye midda uu halkan qur-aanku ku sheegaya uu yidhi oo uu leeyahay quribati ruum ruum waa laga adkaaday waa midda hore waa laga adkaaday ruum waa midda hore oo inta dhulkii o dhan laga saaray qustandiiniya lagu hareereeyey wahum fii bidci siniina wahum min bacdi alabihim sayaqlibuuna wahum min bacdi alabihim sayaqlibuunana waa midaas dambe waa midaas dambe saas uu bismi illaahi raxmaan raxiim alif laamim gulibat ruum ruum waa laga adkaaday uu ilahay yidhi ruum marka waa ahlu kitaab sidaan soo sheegnay oo nasaara weeye oo waxay sheeganayaan diintii nabciisa inay haystaan iyo injiil ilaa wuxuu idhi subxaana fii adna alardi dhulka meesha u dhowaanshaha badana looga adkaaday adna alardi dhulka meesha ugu dhow ibnu jariir dabari wuxuu idhi waa ardu shaam ilaa ardulfaris intaas weeye dhulka shaam weeye meesha ugu dhow dhulka meesha ugu dhow waa halkaas fii adna alardi dhulka meesha ugu dhowaanshaha badan meeshaasaa looga adkaaday reer ruum waa laga saaray dhulka shaam oo dhan waa looga adkaaday waa looga adkaaday ilaah wuxuu ihi subxaana wahum reer ruum min bacdi halabihim laga adkaanshada laga adkaaday kadib sayaqlibuuna waa adkaa doonaan ayaguna waa adkaa doonaan un fii bidci siniina dhowr bilood dhowr sano ayay ku adkaa doonaan bidciga waxaa la yidhaahdaa maa bayna alaaa ilaa tisca wixii u dhaxeeya saddex ilaa sagaal alira bidci bidci waa saas marka dhowr sano ayay ku adkaa doonaanu ilaah yidhi subxaana aayaddaasu markii ay soo degtay fii bidci siniina inay ku adkaa doonaan nimankii quraysheed waa maqleen waa ay maqleen markii ay maqleen waxay yidhaahdeen oo ay abubakar ku yidhaahdeen saaxiibka waa nabi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu sheegayaa reer ruum inay adkaa doonaanoo fariska adkaa doonaan rehan ma nala dhiga karta ardaintaa sharad ma nagula geli kartaa waa intaan khamaarka la xaaraamtinimayn ilaa shardi dhigashadu waa khamaar waana xaaraan aayad qur-aana kadib lagu xarimo oo waxa weeye markii madiine la yimid aayad qur-aan lagu xarimo marka waxa weeye waxay yidhahdeen shardi ma nagula geli kartaa maxaa yeelay reer ruum waa ahlu kitaab kitaab iyo nabiyay sheeganayaan nimankan reer farisna waa niman majuusaho dabka caabuda waxa weyaan diin ilaahay soo dejiye sheega mayaan dacfigana ma rumaysna nimanka marka mushrikiinulcarab waxay rabaan in faris adkaado saasay ku faraxsan yihiin maxaa yeelay reer faris iyo mushrikiinulcarab waxay isku waafaqsan yihiin inaan dacfigana la inkiro diin ilaahay soo dejiyana aan la sheegeyn taasay iskala socdaan reer ruum iyo muslimiintuna diin alla soo dejiyey in la sheegto iyo bacfigu inuu xaq yahay ay iskula socdaan intaasay iskaga dhow yihiin fiiri ilaa gaaladii laftirkoodiiyaa kala dhowfiin marka aaday ugu faraxsan yihiin reer quraysheed inay adkaadaan majuusada dabcaabidka muslimiintuna aaday uga murgeen in laga adkaado kuwii kitaabka sheeganaya fiiri iyagaiyo gaal ay kala sokeeyana fiiri marka waxay idhahdeen shardi ma nala dhigan karta abubakar haahu waxay yidhi shardigay isku dhigteen hanti intaasa iga dhimata haddii waxa weeyaan ay adkaa waayaan yidhi abubakar waa hubaa al ilaahaa sheegay ilaah iyo rasuul waxay sheegaanna been ma noqdaan khalaas ayaguna waxay dhahan intaasaa naga dhimata hadday adkaadaan kay ku adkaadeen nimanka lagu shubay qustandiiniya salka laga galay dib dambe bay u soo laabanayaan shardigii isku dhigteen waxay yidhaahdeen marka bidci ayaa uu sheegay saaxiibka dhowr sano waa sagaal iyo saddex intii udhaxayda noo kala barya noo kala bar markaasuu lix bilo lix sano haye lix sanaan sugayna lixdii sanaa dhammaatay iyagoon adkaan markaasaa laga qaatay abubakar koox xoogaagii u dhigto dhaqaalaha muslimiintuna waa ku ceebeeyeen abubakar waxaa la yidhi ilaahay bidciu sheegay xad u xadid isaga ilahay lix sheegay ilaa sagaalka xad u dhihi wey ilaa sagaalka ilaa waa la hubaa inaysan ku baaqayn intaas waa aayad qur-aan laakiin lixdan aad xadiday yaa kuu xadiday ilaahay bidciu yidhi xad udhihi weyda bidcigii ku adkaanay aniga bidcigaasaan ballan qaaday inay ku adkaanay xad u dhihi wey hal sano markii la joogo toddoba la joogana waa marka cagta la mariyey faris markii hal sano la joogay oo qaadashadii laga qaatay abubakar waxa weeyaan rahantii ayaa waxa weeyaan waxaa adkaanay reer ruum farisna cagtaa la marshay markaasay soo islaameen quraysh qaar badan oo ka mid a mushrikiinta oo yidhahdeen allah maxamed wuxuu sheegay xaqay ahayd xadiidkana tirmidiyaa ku wariyey sunankiisa waana xadiid haabit oo xasanun saxiix uu yidhi aimada gabalna xasanay ka dhigeen ilaa wuxuu ii subxaana wahum reer ruum min bacdi halabihim adkaanshada laga adkaaday ka gadaal sayaqlibuuna waa adkaa doonaa fii bidci siniina dhowr sano gudahooday ku adkaa doonaan marka bidcigana waa sheegnay intuu yahay allah wuxuu yidhi subxaana lilaah ilaahay keligiisu u sugnaaday alamru maamulka min qablu min qabli alhalaba adkaanshadan ka hor alla koonka maamulayey wa min bacdu adkaanshada ka gadaalna ilaahay baa arrinku u sugnaado alla maamulaya marka waxa dhan qadar alley ku dhacaya adkaanshadan iyo dhammaanteed qadar alle ayay ku socdaan oo ay ku dhacayaan arrintaas ilaah wuxuu yidhi subxaana wa yowma-idin maalinkaas reer rum ay adkaadaan yafraxu waxaa farxi doona almu'minuun mu'miniinta maalinka ay reer rum adkaadaan mu'miniintaa farxaya binasrillaah ilaahay gargaaridiisay ku farxayaan liruum uu u gargaaray asxaabi qaysar meliki shaam calaa faris uu ka adkaaday oo ilaahay uga gargaaray fiiri waxay mu'miniintu ku farxi doonaan gargaaridda alla u gargaaray reer ruum oo kitaab sheeganaad ahlu kitaab oo nuucanna un xaqa uga dhow nuucanna xaqa uga dhowye fiiri way ku farxayaan muminiintu in ilaahay reer reer ruum u gargaaray oo uu reer faris uga gargaaray taasay ku farxayn maxaa yeele waa majuusa reer faris nimankaanuna waa ahlu kitaab markaasuu wuxuu yidhi wa kaanat nusratu ruum laba qowlaa marka jirta waqtiga uu ku aadanaa gargaarkaas oo reer ruum loo gargaaray waqtigay ahayd taas ayaa khilaaf ka jira laba qowl ay mufasiriintu leeyihin qolo waxay leeyihin waxay ku soo aaday dagaalkii bader dagaalkii baderi ku soo aaday idan marka haddii dagaalkii badan ay ku soo aaday mu'miniintu waxay ku farxayaan waa laba shay siduu yidhi ibnu jariir adabari binasrillaahi ilaahay gargaaridiisa iyaahum mu'miniinta uu uga gargaaray cala almushrikiina wa nusrati ruum cala alfaris iyo gargaarka ilaahay reer ruum uga gargaaray reer faris oo mu'miniintu farxadda maantaas ay farxayaan waa laba isi saaranba waa laba farxadood ayagii mu'miniinta ahaa ilaahay mushrikiintii uga gargaaray ila muminiintu waa ahlu kitaab kitaabay haystaan muminiintu waxay kaloo ku farxayaan reer ruuma ayaguna ahlu kitaaba aan majuusadii ahlu kitaabka aan hayn alla uga gargaara marka labadaasoo isi saaranay ku farxayaan qowlkaas mufasiriin badan ayaa maray in uu dhacay waxa weeyaan gargaarkaasu maalintii bada inuu dhacay waxa weyan aimo badan cabdullahi bni cabbaas uu ka mid yaha ku tageen laakiin aimo kaleeta waxay mareen may waktiga gargaarka reer rum uu dhacayo reer faris laga guulaystay waa caamulxudaybiya sanadii lixaad markii nabiga sala allahu calayh wasalam uu la galay nimankii waxa weeyaan quraysheed heshiiska weeye haddee sulxulxudaybiyana waa nabi soo marnay suurad dhan ah alla ku soo dejiyo suuratulfatxi la yidhaah oo ilaahay fatxi ku magacaabay nabiguna fatxi ku magacaabay fatxi dhabana waaba aheed sababtoo laba sano kadib toban kun nabigoo wataa waa kii maka furtay markaasna kun iyo dhowr boqol wata marka waxay leeyihiin qowlka labaad wuxuu leeyahay sulxulxudaybiya markuu nabigu galay iyo waxaa isku aadanaa waxa weeyaan markii ay adkaadeen reer hoog oo faris laga adkaaday qowlkaasaana xoog badan sababtoo ah waxaa kutusa inuu xoog badan yahay wuxuu yidhi boqorka qaysar xaafidka wuxuu boqorka qaysar shardiyu ilaahay ka gala hadduu ka adkaado waxa weeyaan kisra boqorkii reer faris hadduu ka adkaado oo jabiyo inuu inta ka soo lugeeyo xims uu lugku tegayo baytulmaqdis uu nadarka ilaahay ugu galo boqorkii waxa weye reer qaysar oo hiraql waxaana la ogsoon yahay markii nabiga sal allahu calayh wasalam uu sulxulxudaybiya heshiiska quraysh kula galay warqad u diray boqorka reer waxa weeyaan reer ruum hiraqla warqad u dira nabigu sala allahu calayh wasalam warqadiina waxaa loogu geeyey isagoo jooga baytulmaqdis ayaa loogu geeyey idan marka waa markaas waa gargaartay waa cadda ilaa markaas ka hor waa markii laga saaray waddanka dhana isagaa haystay oo loogu geeyey oo ninka la dhihi jiray dixyata ibnu khaliifa uu nabigu ugu dhiibay waa u geeyey isagoo baytulmaqdis jooga markii warqadda loo keenay wuxuu yidhi carabiyaa ka jooga magaalooyinka shaam abu sufyaan sakhri ibnu xarbi waxa weeyaan niman ganacsadaa oo uu ka mid ahayo kufaarul quraysh ah ay oo hazo joogay ayaa loo sheegay hala keenu yidhi waa la keena wuxuu yidhi ninka nabinimada sheegana warqadda iisoo diray maxamed ibnu cabdillahi ibni cabdilmudalib ah yaa nasab ahaan ugu dhow intiina meesha fadhidee quraysh abu sufyaana yidhi anaa ugu dhow isaga ila ugu dhowaaye su-aalaan ku weydiinaya huy intiina kaloo carbeed wuxuu yidhi dhabarkiisa fadhiista su-aalaha aan weydiinayaa midii uu been ka sheego beenaale idhaahda hadduu ka been sheego ninkaas islaami oo maqan su-aalo tiro badan waa kii weydiiyey xadiiskii bukhaariga su-aalaha waxaa ka ka mid ahaa waxa weeyaan ballanka ma ka baxa ninkaan markaasuu yidhi ninkaas waxa weeyaan haddeeraan ballan kula jirnaa wuxuu yeeli doonana ma naqaano meel kaleon waxgalsho waa waaye su-aalihii si uga jawaabay siday aheyd uu yidhi ballanka ma ka baxaa markaasuu yidhi haddeeraan muddo aan soo dhiganay yii wuxuu samayn doonase ma aqaan meel yar kelimad aan geliyo waa ka waayo maxaa le waxaan ka cabsa saxaabadan ugu fashilaan oo yidhahdaan maya ma jirto taas marka taas waxay tusaydaa in waxa weeye melikii oo boqorkii waxa weeyaan reer ruum oo ahaa hiraqla inuu haystay waxa weye baytulmaqdis waktigaas marka waktigaas u ahayd calaa kulli xaal farxadda mu'miniintu labadaas weeye sida a'immada tafsiirku ay mareen oo waxa weye ibnu jariir udabari uu ka mid yahay ama waa midda oo reer ruum mar walba midda reer ruum iyadu waxa weeyaan qacan way ku jirtaa qacan waa ay ku jirtaa iyadu waxay muminiintu ku farxayaan ahlu kitaabka gargaarsaday meeshaas mas'alo ayuu xaafidku ka keenay oo waxay tahay wuxuu yidhi ilaahay caadadiisu waxay ku dureersatay ilaahay laba kooxood markay dagaalamaan inuu u gargaaro aqraba daa'ifatayni muqtatilatayni ilaa xaq labada kooxood ee dagaalamayaan kooxda ugu dhow xaqa ilaahay inuu u gargaaro waa sunnatullah mana baaqanayso laba kooxood markay isdilaan oo waxa weeyaan ay dagaalamaan labadaas kooxood kooxda xaqa u dhow aa ilaahay u gargaara idan marka cadowgaaga maxaa looga gargaarsadaa inaad ilaahay uga dhowaato cadowgaaga saasa looga garsa ciribtan ayagaa yeesha ciribtan ayagaa hadda iyagoo laba gaalaa aa waxaa fiiri markii dambe guushii ku hartay yaa waaye ahlu kitaabkii majuusadiina cagtaa la marshay beledkoodiina ma difaacan caasimadii kalena ma furan caasimadoodiina cagtaa la marshay ilaa wuxuu yidhi subxaana yansuru alla waa u gargaaraa man yashaau qofkuu doonu u gargaaraa wa huwa alle alcasiisu waa alla haalib ah alla khaalib a weeye oo cizo iska leh oo wax cidda uu doono inuu ka caarsado cid ka difaaci kartaa ma jirto alraxiimu waa alla naxariis badan oo mu'miniinta u naxariis badan wacd allah waa masdar ficil maxduufaa nasbiyey wacad allah ilaahay waa ballan qaaday daalika gargaarkaas in reer ruum gargaarsanayaan oo ay reer faaris ka gargaarsanayaan alla ballanqaaday wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa laa yukhlifu llaahu allana kama baxo wacdow ballanqaadkiisa shay hadduu ballanqaado ilaahay kama baxo saasuu fulaya waxaana ilaahay ballanqaaday reer rum inay gargaarsanayaan ilaahay ballanqaadka kama baxo walaakina akara annaasi dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga akaru naas ma oga ma oga akaru naasna yaa waaye akaru naasi waa gaalada dadka inta ugu badan waa gaalada ilaa sideed meelood ay suuratu shucara noogu imaan doonta ina fii daalika la aaya wamaa kaana akaruhum muminiin akaru naasi ma rumaynayaan marka haddii la yidhahdo akaru naasi waa gaalada wain tudic akara man fi lardi yudiluuka akaru naasi waa gaalada akaru naas waa gaalada marka ilaah wuxuu leeyahay subxaana ilaahay ballanka kama baxo laakiin akaru naasi ma oga oo cilmi ma leh waa jaahiliin marka ilahay in ballankiisu fulayo akaru naasi ma oga idan macnaheeda waxaa kufaartu waa jaahiliin wax ma oga yaclamuuna waxay og yihiin uu ilahay yidhi akaru naasi waana gaaladee yaclamuuna waxay og yihiin daahiran muuqaal muuqaalkaasoo min alxayaati nolosha xaggeeda ka ahaaday nolosha adduunya ee liidata akaru naasi waa gaalada gaaladu marka waxay yaqaaniin muuqaal adduunyada oo nolosha lidata marka ma lagu ammaanaya mase waa lagu caayaya ya ammaan miya gaaladu waxay yaqaaniin waxa weeyaan muuqaal adduunyada adduunyadu waxay leedahay daahir iyo baatin daahirkeeda waa dhaldhalaalkeeda iyo inaad inta mustaqbal u qaadato aad ku dadaasho inaad dhaldhalaalkeeda ku raaxaysato waa daahirkeeda waana midka gaaladu taqaan waxay leedahay baatin oo xaqiiqo ah oo waa maxay waa inaad u fahamto buundo looga gudbo aakhirada inay too loogu saad qaato beer loo fasho aakhirada waana macnaha mu'miniintu ka fahmaan oo ay u dhaqmaan soo ma jeedid idan ayagu adduunyada xataa ma wada yaqaaniin laakiin adduunyada daahirkay ka yaqaaniin laakiin macnaheeda xaqa ma yaqaaniin idan marka fiiri laba shaya lagu ceebeeyey marka koobaad cilmigii dhabtaha ma yaqaaniin wuxuu yidhi maxamed maxamedun amiinu shinqiidi yaclamuuna waxaa laga bedelaa hor laa yaclamuunaba hore ixraabka ugu saxsan macnaheeduna wuxuu noqonaa gaala waxba ma taqaan halkaas waxaa ka soo baxaya waxa maanta cawaamta muslimiintu ku dulloobeen oy diinkooda uga tageen waxa weeye waa maxay waa wax ilaahay uu ku sheegay jahli gaaladu waxay taqaanaa dhaldhalaal yar oo adduunyo tiknolojiyad waxa wey cirkaa la aaday dayax gacmeed waxa weeyaan wax yar tahaa cilmi adduunay wax ka yaqaaniin laakiin cilmiga adduun ee ay yaqaaniin ilaahay weyna wuu xaqiray laba dhinacba waa ka xaqiray marka koobaad waxay yaqaaniin cilmi adduun jahliya lagu tilmaamay maadaama uu cilmigii alle ka maqan yahay oysan garanayn ilaahay iyo sifaadiisa iyo amarkiisa iyo nahyigiisa maadaama aysan garanayn kaannahum laa yaclamuuna shay-a tan labaad adduunkiina waa lagu xaqiro waxaa la adduunka xaqiiqadiisa ma fahmaan ee waxay ka yaqaaniin xoogaa muuqaalka kora ee hoos uma yaqaaniin adduunka laftigiisa labadaasba waa lagu xaqiray marka waxa weeyaan waxay ka dhigan tahayna sidaan dhowr goor hore usoo tusaalaynay qof taqaquskiisu uu ku taqaqusay cawsgeeriyaadka qaabka loo diyaariyo rida berri la qalaa in caws loo diyaariyo qofkaas ka hor haddaan idhaan aqoon badana oo qatarsana oo waa qof la yaab leh bal waxa uu meeshaas caws iyo dhalata iyo soo dhigay iyo ubax ka war waa ri berri la qala ubixi nacam waa yaqaanaa wax ridaasu ku raaxaysato waa keena laakiin raaxa ma noqone ma wax lagu ammaanaa ma wax looga hiloobaa ma wax inta diintaada looga tago layskaga daba tuuraa intaas weeye gaaladu waxay taqaanaa waa dhalanteed waa cawsgeeriyaad halkaasay ku taqaquseen idan marka jahli wey laakiin haddii qofku uu diintiisii yaqaan adduunyadana xaqiiqadeeda yaqaan ee uu og yahay buundo aakhire loogu gudbo inay tahay inuu daahiran min alxayaati dunya barto ilaahay daacadiisan u adeegsada waa wanaag waa wanaag taas laakiin qofkii oon diinkii aan garan jaahil weeye meel kastoo adduunyada ka gaaro jaahil weeye meel kasta oo uu adduunyada ka gaaro allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaclamuuna waxay yaqaaniin dadka intooda badanu daahiran muuqaal muuqaalkaasoo min alxayaati nolosha xaggeeda ka ahata nolosha adduunya ee lidata wahum akaru naasi hum aafiluuna waxay moog yihiin can alaakhirati aakhirada akaru naasi aakhirada ayay moog yihiin oo aysan garanayn idan waa jaahiliin marka akaru naas qaala tacaala ilah wuxuu yidhi awalam yatafakkaruu miyaysan fiirfiirin akaru naaskiyaa la daba joogaa weli nwaysan fiirfiirin fii anfusihim nafafyaalkooda maa khalaqa allaahu alla uma abuurin assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayda ilaa bilxaqi xaqnimo xaaluu ku dheehan yahay maahane iyo wa ajalin muddo ajalkaasoo musaman la magacaabay wa inna kaiiran in badan oo minannaasi dadka ka mid ah la kaafiruuna waxay ku kufrinayaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi awalam yasiruu miyaysan socon fil ardi dhulka korkiisa miyaysan ku socon fayanduruu miyaysan fiirin kayfa sidee kaana ay ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qablihim ayaga ka horreeyey kaanuu gaaladii hore waxay ahaayeen ashadda kuwa ka adayg badan minhum gaaladaa nabi maxamed diiday quwatan xagga xooggay ka adkaayeen wa ahaaru larda dhulkana waa faageen wa camaruuhaa waa camireen akara wax ka badan mimaa camaruuhaa min cimaaratihim camiridda gaalada maanta joogta ay camireen wa jaa'athum ummadahaas horoo xoog gale waxaa u timid rusulum rusushoodii bilbayinaati mucjisooyin cadcad ayay ula yimaadeen famaa kaana allahu alla ma ahaanin liyadlimahum midka ayaga dulmiya walaakin kaanuu waxay ahaadeen gaaladu yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum nafafyaalkooda uma intaas ka gadaal kaana waxaa ahaaday caaqibata aladiina kuwii ciribtooda asaa'uu xumeeyeen alcamal camalka asaa'uu xumeeyeen alcamal camalka ciribtoodii waxaa ahaaday assuu'a tii xumaanta badneed an kadabuu liajli an kadabuu inay beeniyeen dartood a ciribtooda xumaan u noqotay biaayaatillaahi aayadaha alle ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa bihaa aayadaha alle qaala tacaala ilah wuxuu yidhi awalam yatafakaruu muwaysan fiirfiirin dadka badankooda oo ah kuwa xaqa diiday fii anfusihim nafyaalkooda fii anfusihim maxaa loola jeedaa fii khalqi illaahi iyaahu qaabka ayaga ilaahay u abuuray intaas muwaysan ku fekerin oo fiirfiirin ilaa qofka fiirfiiriya aayaadka kowniga asagu qaabka u abuuran yahay wuxuu ku gartaa allihii abuuray cilmi kaamila inuu leeyahay awood kaamila uu leeyahay ilaahay buu ku gartaa awalam yatafakaruu miyaysan fiirfiirin fii anfusihim nafyaalkooda maa khalaqa allaahu allaah ma abuurin assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka wamaa baynahumaa inta u dhaxayda ilaa bilxaqi xaqnimo xaaluu ku dheehan yahay maahne bilxaqi xaa loola jeedaa bilcadli wa iqaamati alxaq waxaa loo abuuray ciraryaalka dhulalyaalka iyo inta u dhaxayda cadaalad iyo xaqa in la oogo cadli in la oogo maxaa cadli ah in ilaahay lagu garto aayaadkaas oo la caabudo keligiis saasaa xaqiya maxaa cadli ah qofkii ilaahay aayaadkaas ku gartay kownigaah ee inta fahmay ku caabuday in janno la gelsho maxaa cadli ah dadkii aayaadkaas arkay ee markay arkeen kadib alla ku kufiyey in naarta alla la geeyo saasaa loo abuuray marka cirka dhulka marka cirka dhulku iskama taagna ee xikmaddaasa loo abuuray waxaa loo abuuray cirkiiyo dhulka bilcadli wa iqaamati alxaq in cadli iyo xaqa la oogo xaq cadlina waxaa ah allaah inaad ku garatood keligiis caabudo qofkii ku gartay alla caabuday janno in la geeyo kii inta arkay alla ku gara diiday ee ilaaha abuuray u sharigelay naar in la geeyo saas cadligii marka cadligay u abuuran yihiin cirayaalki dhulyaalk waxaa kaloo loo abuuray iska taagnaa maayaane wa ajalin muddo musaman la magacaabay waa qiyaamaha marka qiyaamo la gaaro dhammaan alla waa baabi'ina allihii taagaya dhulka dhiga oo baabi'ina ilah wuxuu idhi subxaana wa inna kaiiran in badan oo minannaasi dadka ka mid ah biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa ay la kaafiroona ku gaaloobayaan allihii abuuray samaawaadkaas iyo dhulalyaalkaas qof dhintay waa soo noolay karaa ma fahmaan akaru naas ee ayagoo u jeedoo le cirka alla abuuray ay haddana leeyihiin qof alla ma soo noolay karo akaru naas waa sidaas ilah wuxuu idhi subxaana awalam yasiruu miyaysan socon fil ardi dhulka korkiisa socodkan lugaha lagama hadlayo lugaha lagama hadlayo ee waxaa laga hadlaya siduu xaafidku yidhi biafhaamihim wa cuquulihim wa nadarihim wa samaaci akhbaari ilmaadi waxaa la rabaa inaad maskaxda fahamkaaga socodsiido caqligaaga aragtidaada akhbaarta iyo wararka waxyiga aad dhegaysato saas weye waxa laga hadlaa waa in maskaxdaada aad waxyiga ku socodsiido akhbaartii ummadihii hore dhegaysato dadkii ilaahay diiday rususha diiday maxay la kulmeen ilaahay waa halaagay dadkii alla adeecay rususha raacay maxay la kulmeen allaa badbaadiyey waxa weeyaan qaabkaas way socodka laga hadlaa ee inaad iska lugaydo macno laguma keeno awalam yasiiruu miyaysan soconu ilaahay yidhi fil ardi dhulka korkiisa miyaysan ku socon fayanduruu ma waysan fiirin kayfa sidee kaana ay ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qablihim gaalada maanta xaqa beenidi ka horreeday ilaa dariiqa aad marayso layskama qaaday waxa la yidhaha horteeyaa qaaday hadduu yahay mid lagu hoogo o lagu baay waa laga leexdaa hadduu yahay mid lagu cisoodayna waa la qaadaa ilaah wuxuu leeyay war gaaladii ka horreeyday ee dariiqay maanta ku socdaan maray ee rususha diiday ee xaqa diiday ma waysan weydiin waxay la kulmeen ilaaha nooga warrama waxay ahaayeen waa kanaa kaanuu gaaladii hore rususha diiday waxay ahaayeen ashadda kuwa ka adayg badan minhum gaalada maanta xaqa diidan wa ahaarul arda dhulka waa faageen waa faleen w kaanu waxayn ashadda kuwa ka adayg badan minhum gaalada maanta xagga maanta joogta quwatan xagga xoogga waa uga adadkaayeen wa ahaaruu way faageen alarda dhulkii way faleenoo beeray faleen tacarragadiyeen wa ahaaruu waa faageenoo waa faleen alarda dhulkii wa camaruuhaa gaaladii hore dhulka waa camireen akara wax ka badan mimaa camaruuhaa min cimaaratihim camiridda maanta gaalada joogtaa ay camireen siday adduunyada ugu taqaquseen siday u camireen si ka badanay gaaladii hore u camireen wa jaa'atum waxaa u timid ayagoo sidaas ah rusulum rusushoodii bilbayinaati mucjisaad cadcad oo alla keliya in la caabudo sheegaya waa beeniyeen ilaah wuxuu idhi subxaana famaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyadlimahum midkii dulmiya halaagga uu alla halaagay kuma dulmin walaakiin kaanuu gaala waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusa nafyaalkooda maxaa yeelay waxa lagu halaagay iyagaa la yimid marka naftooda iyagaa dulmiyey waana tan ciribta ay la kulmeen xooggay lahaayeen xoolahay lahaayeen kama badbaadin halaagga alle ilaah wuxuu yidhi subxaana uma kaana waxaa ahaatay caaqibata waa qabar muqadama assu'ana waa isimkiiyo mu'ahar kaanada uma kaana waxaa ahaatay caaqibata aladiina dadkii ciribtooda asaa'uu xumeeyey camalka dadkii camalka xun sameeyey caqiidada xun iyo acmaasha xun dadkii sameeyey uma kaana waxaa ahaatay caaqibata aladiina dadkii ciribtooda asaa'uu ay asaa'ulcamal camalka xumeeyey assuu'a tii xumaanta badneed su'a waa aswa waxa weya mu'anafkeedii aswa soo ismu tafdiil maaha mid xumaan badan mu'anafkeediina waa su'a marka tii xumaanta badneed waa maxay waa damaar halaag fi dunya cadaabun fi laakhira sow jannada lama yidhaha alxusnaa tii wanaagga badneed naartana waxaa la yhahdaa assuu'a tii xumaanta badneed marka waa halaagii adduunka ku dhacay iyo cadaabkii aakhiro wey assuu'a sidaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana ankadabuu liajli ankadabuu maxay ciribtoodu u noqotay tii xumaanta badneed ankadabuu liajli ankadabuu inay beeniyeen darteed ay ciribxumadaas ula kulmeen biaayaatillaah ilaahay aayadihiisa ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesta bihaa aayadaha macnaheedu waa maxay waxa ay ku murteen halaagga adduun iyo cadaabka aakhiro waa aayaadka alley beeniyeen haddaad dariiqii martaan marka oo aayaadka alle aad beenidaan maxaad sugaydaan kuwaasoo idinka xoog badan hadday dariiqa mareen waxaad sugaydaan halaaggii adduun iyo cadaabkii aakhiro qaala tacaala ilah wuxuu yidhi allaahu alle yabda-u asagaa bilaabaa alkhalqa abuurista linnaasi dadka uu abuuro alkhalqa masder ka dhig alkhalqa abuurista linnaasi dadka uu abuuro ama waxaad ka dhigtaa masder bimacnaa ism mafcuul ah allaahu alle yabda-u asagaa bilaabaa alkhalqa ayilmakhluuqa makhluuqan abuuristiisa asagaa bilaaba uma yuciiduhu kadibna alla waa soo celinaa uma marka la soo celiyo ka gadaal ilayhi alla intii ka ah ee turjacuuna laydiin celinaa wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaamu ay istaagaydo yublisu waa quusa doonaan almujrimuuna dadkii dembiilayaalka ahaa ee ilaahay u shariig yeelay naxariisoo dhan ayay ka quusa doonaan qaala tacala ilah wuxuu yidhi walam yakun uma sugnaan walam yakun uma sugnaan lahum mujrimiinta min shurakaa'ihim kuway ilaahay cibaadada ugu dari jireen xaggooda xaalo ay ka ahaadeen shufacaa'u kuwa u ergeeyaana uma sugnaan wa kaanuu waxayna ahaadeen maalinkaas mujrimiintu kaafiriina kuwa diida bishurakaaihim shurakadoodii wa yowma maalin taquumu ay istaagaydo asaacatu saacadda qiyaamaha yowma idin maalinkaas yatafaraquuna dadku waa kala tegayeen sida loo kala tegana waa sidaan فأما الذين كوا آمنوا أدونك حقا رميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماش وروناكسا فهم ضدكاسو يحبرون ولا فرحت قلنا في روضة بير جنة بحر إذا لقوا فرحت قلنا وأما الذين ضدك كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا آياتهن إيا واللقاء الآخرة آخرة لكل كذا فأولئك ضدكاسنا محضرون وحا لقينا في العذاب عذاب كبحريسة قال تعالى الى وحيري الله الله يبدا اسغا بالله الخلق مخلوق ابو رسيسا خلقي وحوين وحوين ومستر ومعنى اسم مفعول له جدا وخلق بمعنى مخلوق مخلوقا ابو رس اسغا بالله waxa kale laga dhigi karaa master caadiye abuurista asaga bilaabad leedahay markaas marka waa inaad soo qadartaa jar majruur linnaas dadka la abuuro laakiin waxa fiican ism mafcuul inaad ka dhigto allahu alle yabdaa asaga bilaabay asagaa bilaaba alkhalqa ay lmakhluuqa makhluuqan asal asagaa bilaaba wax jira asagoon ahayn wax jira asagaa ka dhigay uma markaas ka gadaal yuciiduhu aakhirana asagaa soo celinaa uma marka la soo celiyo ka gadaal oo abuuris dambe la abuuro ilayhi alla xaggiisa aa turjacuuna layniin celinaa marka hadduuba asagu bilaabay oo xataa gaaladii qiran tahay inuu soo celiya waa ka fududa waaba ka fududa oo abuuris waxaan jirin in la bilaabo iyo qof dhinta in naf la soo geliyo ayumaa ashal حق عقلك بنو ادم waxa fudud ba soo celin ah laakin alla wax ku culusan ba jirin ila wuxuu subhana wa yawma malin taqumu ay istaagaydo as-sa'atu sa'ada qiyamaha maalinta qiyamuhu dhacayo yublisu waxa naxariiso dhanka quusana al-mujrimuna dambilayal xal oo jeeda mujrimiinta qala ibn jarir ibn jarir wuxuu yiri yey asu waxa quusana alladina ashraku billah dadki adduunka ilaahi cid kale garab waday dadkaas way dadka naxariista alla ka quusana qof kasta oo adduunka ilaahay cid kale cibaadada ugu dari jiray qofkaasu maalinka qiyaama dhacda naxariiso dhan waa ka quusan shaqana kuma leh ilaa wuxuu yidhi subxaana fiiri adduunka markay joogeen waxyaalaha ay cibaadada alle ugu darayeen maxay ugu dari jireen haaulaa'i shufacaa'una cinda allah dhihi jireen haaulaa'i shufacaa'una cinda allah alle agtiisay nooga egeynayaan sooma dhihi jirin hadalkaas wuxuu ku beenoobaa oo ay beentiisa ogaanayaan maalinkay ugu baahi badan yihiin waa maanta ilahay laag tage ilaa wuxuu yidhi subxaana ولم يكن أما سغنان لهم مجرمين تا من شركائهم كوة إلهي وحقو داري جرين حقو دا حالا أي كأهادين شفعاء إرقيا أما سغنان إلهي معنى كاس إلهي لو أكتبه إد الله إدي الله عبادة وقو داري جرين مد كميدو انت سو استاقو إرقيما من إرقيا كرو بل إسكالة دينا إرقياني وكانوا قالتوا وحي أهادين كافرين كوة ديدا بشركائهم شركدو دي معنى كاس ويكبرين نقنعي آه معنى كإلهي لو أكتبه ilaahayaalkii dhammaa oy caabudi jireen oo ilaahay garab wadeen oy dhihi jireen allaagtiisay nooga shafeecayaan waa ka beri noqonaya waxayna yihiin mana aanan caabudin qayrna ma lah soo ma jeedid waa maalinka ugu baahi badnaayeen idan maanta xarig ceelmagaaro waxaa ku xihan ilaah keligiis caab keligiis ku xirno keligiis shardiga ka xiro keligiis cibaadada u qallis ilaahay ka shanlaa yimid cibaadadiis laakiin waxaa kalood garab wado shanlaytaa ka dambayda maalinkaasaad ka beri noqon berinimana maantaas wax ku tarime maanta ka beri noqo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu ay istaagaydo yowmaidin maalinkaas yatafaraquuna dadku waa kala tegaaya maanta waa laysdhex yaaca waa la wada murma waa la iskhilaafsan yahay qof walba qumanihiisa qoorta ugu jira laakiin maalinkaasa la kala hara oo la kala baxa ilah wuxuu yidhi subxaana sida loo kala tagana waa tana iyo labada meeloodoo la kala aada faama aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey oo ilaahay cibaadada u kala yeelay shirkiga ka beri noqday ehelkiisa faama aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan fahum dadkaas yuxbaruuna waa la farxad gelinaa fii rawdatin beer jannaha lagu farxad gelina halkaasaa la dejina qoladaas xaggaasay aadeen dib dambena ula kulmi maayaan kuwaan waa ma ladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo ilaahay u shariig yeelay oo shurakada garab waday oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadaheenna wa liqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeedana beeniyey fa ulaa'ika kuwaasna muxdaruna waxaa la geynaa filcadaabi cadaabka dhexdiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa subxaana allah ilaahay nastaa xiina wakhtiga tumsuuna aad galabaysanaydaan وحين وقتك تصبحون أدواب بريسانيدا وله ألا كرقيس الحمد ما ذو سقناطي في السماوات إلى ريالك نحيو ذا حالو هذا حمدك والأرض نلك نحيس حالو هذا وعشيا قلبكين إلهي النستاء وحين وقتكين ألا النستاء tudhiruuna maalin weynta aad gelaydaan yukhriju alla wuxuu soo saaraa alxaya mid nool min almeyiti mid dhintuu ka soo saaraa wa yukhriju alla waa soo bixiyaa almeyita mid dhintay min alxayi mid nooluu ka soo bixiyaa wa yuxyi alla waa nooleeyaa alarda dhulka bacda mowtiha geerideeda ka gadaal kadaalika sida dhulka noo nooleeyey ayaa tukhrijuuna idinkana qabriga laydinkaga soo saara allah subxaana wa tacaala wuxuu amraa inaan asaga nastahno oon tasbiixsanno nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogayno aayad aayadahaanna waxay ka mid yihiin shanta waqti aayaadka caddeeyo salaada fa subxaana allah waxaa loola jeedaa tukada loolama jeedo subxaanallahi dhaha kaliya waan caddaha inaan loola jeedin maxaa caddaynaa waxa weeyaan wuxuu yidhi alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkerji waxa weeyaan qariino meesha taalla aa waajib ka dhigtay tasbiixdan in salaad loo leexiyo waa maxay culimmada muslimiintao dhan waxay isla ogol yihiin tasbiixda subxaanallahi laleeyaho ilaahay la nastaha inaan waqti lagu qaydin tanuna waqtigay ku qaydanta soo ma jeedin tasbiixdanaan waqti kuma qaydna ijmaaca muslimiinta wey waqti kasta ilaahay loo tasbiixsadaa laakiin tan waqtigay ku qaydanta idan waa shantii salaadood ee waqtigooda qur-aanku si u caddeeyey fiirihe fa subxaana allah ilaahay nastaha macnaheeda waxa wey sabixu ah wey sabixu oo waxa wey jamac فسبحان الله إن جمعتنا تمسونا ذاك تسي سبح الله أما سنزه الله واسكو معنى فعل محذوف عن نصبنا فسبحان الله أي سبح الله إلهي نسته نقصاني عيبا بن كفوقية حين وقتك تمسونا عاد قلبي سنة إذن وقتك قلب كيئة إلهي نسته قلب وحوين قلبي سيوما ترحضو بعضو وصلاة دي مقربك إيا صلاة دي عشه حين تمسونا آه oo masaga waxa loola jeedaa marka qoraxdu dhacdo waxiina tusbixuuna markaad waabarisataan ilaahay nasto u tukada waa salaadii subax saddex salaadood walow alla keligiis a alxamdu maad u sugnaatay fi samaawaati ciriryaalka dhexdooda xamdigaasu xaal u ahaaday wal ardi dhulka xaal u ahaaday ood ka xaalaydo iyo inaad ku tacallujido walow alla keligiis a alxamdu mahad u sugnaatay fi samaawaati ciriryaalka mahad ugu sugnaatay wal ardi dhulkana mahad ugu sugnaatay waxay ka dhigan tahay wahuwa aladii fi samaa ilaahun wa fi lardi ilaah todobada samo ilaahay asagaa mudan in la caabudo dhulkana asagaa mudan in lagu caabudo sidaas weeye tanuna marka allah mahad iskale cibaadada asagaa mudan samaawaadka iyo dhulkaba wa cashiyan galabkiina ilaahay nastaha galabkii galabkii marka waa casirkii casirkii ilaahay u tukada wa xiina waqtigiina ilaahay nastaha tudhiruuna maalin weynta aad gelaydaan dahiirada waa maalin weynta waa duhurkii marka shantii salaadood waa taasa tumsuuna laba waqti ah tusbixuuna hal salaada cashiyano hal salaada tudhiruuna salaadii kale shantaas waqti ilahay u tukada yukhriju alla waa soo bixiyaa alxaya mid nool meeshaan u fiirsa waa afar macnee mid noola alla soo bixiyaa min almeyiti mid dhintuuna ka soo bixiyaa maxaa loola jeedaa afar shay wey yukhriju alla waa soo bixiyaa alxaya mid nool oo ah caruurkan adigaba ah adaaba ka midaba min almeyit mid dhintuu ka soo bixiya oo ah meri meridu ma noosha ya meridu ma wax noolaa mise waa biyo biyahaas aan noolayna ilaahay awooddiis waxa ka mid a qofkaas nool inuu ka soo dhex saaro soo allahaas ma istaahil in la caabudo ma allahaasan qof dhintay soo noolay karin biyaha qof nool ka dhigay waa koow ku celi macno labaad yukhriju alla waa soo bixiyaa alxaya mid nool oo waa maxay digaaggii muxuu ka soo bixiyaa min almeyiti mid dhintay waa ukunta ukuntu miya noosha soo xab iyo biyo maaha wax nool miya ilaahaya nool kas wax nool ka soo dhex saara yukhriju alla waa soo bixiyaa alxaya mid nool oo waa maxay waxa weeyaan geedka balka leh oo dhalanaya geedka muxuu ka soo bixiyey min almeyiti mid dhinta mir qalalan mirtu waa qalalantah soo maha mirta abuurka dhulka la geliya waa qallayl ilaahii weynaa geed qoyanoo fiid iyo farqluu ka soo dhex saara yukhriju alla waa soo bixiyaa macnaha afraad alxaya mid nool oo muumin ah oo qalbigiisu nool yahay min almeyiti gaal dhintuu ka soo saara nebi ibraahim aabiis gaal u ah sida suuratuna caamala ku caddeeyey nebi ibraahim oo nabyuhuna dhaa afartaas macno weeye ilaaha sidaasa miyaan awoodin qof dhinta inuu soo bixiyo waa awoodaa subxaana allah haddana afartii cagsigeed wa yukhriju alla waa soo bixiyaa almeyita wax dhintay waa menidii menidii miyaan meyd ahayn wuxuu ka soo bixiyaa min alxayi mid nool oo qofkii ah qofka nool ilahay meni ka keena wa yukhriju alla waa soo bixiyaa almeyita mid dhintay oo waa maxay waa ukuntii min alxayi mid nool oo digaaggii uu ilaahay ka soo saara yukhriju alla waa soo bixiyaa almeyita mid dhintay oo waa maxay mir qalalan mir qalalan min alxayi mid nool oo geedkiiyo farq iyo fiidle aa mirtu qalaleh iyadoo ku taalle fiiriyo beeraha mirtu waa qalaleh geedkuna waa qoyiye bal haddii laga jiro badar kale inuu dhalaa dhaco soo ma jeedid ilaahaa sidaas yeela yukhriju alla waa soo bixiyaa mi- almayita mid dhintay oo gaal ah min alxayi mid noolo muuminaha dhala gal muumin ah gaal dhala afartaas macno wey iyo afartaas macno sideeddaba waxaa kuu qora xaafid ibnu kaiir halkaanuuna kugu qora wayuxyii alla waa nooleeyaa alarda dhulka bacda mowtiha markay dhimato ka gadaal arladu markay dhimato oo ay qallasho oo ay angegto kadiba inta roob alla keenu soo nooleeya ilaa wuxuu yidhi kadaalika sida dhulka loo nooleeyey oo kalea tukhrijuuna qabriga laydinkaga soo bixina wax badan aa qur-aanku u daliiliya oo dadka ku tusaaleeya dhulka abaaroobay ee ilaah nooleeyey bacfiga in loo daliishado qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa min aayaatihi ilaah calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid ah an khalaqakum inuu idin abuuray min turaabin carra idinka abuuray uma markuu carra idinka abuuray ka gadaal idaa isla markiiba antum idinka basharun gibillaydaasaa tihiin tantashiruuna way iska faafaydaan oo iska socotaan wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid ah an khalaqa lakum inuu idinka idin abuuray min anfusikum nafafyaalkiinna ama jinsigiinnana idinkaga abuuray aswaajan xaasaas litaskunuu si aad ugu xasishaan ilayhaa xaasaska wa jacala ilaah wuxuu yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan kalgacalo wa raxmatan naxariis inna fii daalika intaas la soo sheegay la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan laakiin dadkoo dhan kama fahmaane liqowmin daday ugu sugan tahay yatafakaruuna fakaraya aayaad badan oo ilaahay cadamadiisa tusaya ayaa ilaahay halkan noogu tusaalayn kuwaas oo tusaya allahaas waxaa sameeyey inuu awoodo qof dhinta inuu soo bixiyo qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid a an khalaqakum inuu idin abuuray waa nebi aadam min turaabi canra uu idinka abuuray wixii aabbaha lagaa abuuray adna waa lagaa abuuray marka ilaahay carru idinka abuuray maxaa yidhaha aabbihiinu carra ka abuuray carradaas dhoobadaahoo caadigaa oon dhiig iyo dhacaangelin oon menigelin aa ilaahay inta qabto carra uu ka abuuray qof nool ma allahaasaan awoodin qof dhinta inuu nafta soo geliyo subxaana allahi waa awooda ilah wuxuu yidhi subxaana uma intaas ka gadaal idaa isla markiiba idaa fujaa'iya idaa isla markiiba shardiya maahan idaa isla markiiba antum idinka basharun gibilayaa tihiinoo maqaar iyo dhiigaad leedihiin basharaa laydhaha maxay laha adigaas waxa weeyaan maqaarkaagii muuqdo oon dhogorta lahayn basharun gibilaydaasaatiini jirkoodu muuqdo tantashiruuna iska dhig khabarun bacda khabarin haddaa rabtana ka xaale tantashiruuna waad faafaydaanoo dhulkaad iskaga socotaan ilaahay weyne subxaana wa tacaala waxa weeyaan markii hore carradaasu idinka abuuray kadib biyo maniyuu idinka abuuray kadib ilaahay biyihiiu dhiig ka dhiga markuu dhiig ka dhigo muddo ka gada cad hilibuu ka dhigin kadibuu lafa ka dhigin oo banu aadan u eg kadibuu hilib saarin kadibuu nafta ku afuufin waa kana qofkiio wax maqla kadib calooshuu ka soo bixin isagoo daciif ah oo xataa quraanjada indhaha ka gelidaan iska celi karin kadib ilaahayaan taquudiyo uu xoog yeelanaa waa kaasaa guryaha dhisayo xoogga lao ordaay soo ma jeedid ma allahaasaan awoodin qof dhinta inuu nafta soo geliyo waa awoodaa subxaan allah ilah wuxuu yidhi subxaana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid ah an khalaqakum an khalaqa inuu abuuray lakum idinka dartiin uu abuuray min anfusikum jinsigiina loola jeeda naftiinuu ka abuuray muxuu ka abuuray aswaajan xaasas ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid a banu aadankii markuu abuuray waxa weeyaan banu aadankii waxay u baahan yihiin si ay ku tarmaan oo ay ku barkoodaan nebi aadana la abuuray waa mudakar nebi aadan markii la abuuray ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala xawaa uu wuxuu ka abuuray feertiisa bidixda ah midda u hoosayda oo weliba uguna yax taasuu ka abuuray ilaahay raxmadiisay ka midta oo raxmad weyn weeye ilah wuxuu yidhi waxaan xaasaskaas jinsigiinnan ka abuurnay min anfusikuma macna gooniya oo waa maxay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuu awooday markuu abuuray banu aadankoo rag ah inuu ka dhigo meeshay ka shahwo guda lahaayeenoo ka barako lahaayeen nuuc kale jinsi kale jinsi kale inuu ka dhigo ilahay wuu awooday subxaana wa tacaala sida xayawaan kale inuu yidha xayawaankaas kaleeto aad ku shahwo gudaydaan isagaa wax idin dhala laakiin ma iswehesho lahaayeen ya naftu ma ku degi lehe kuma degteen soo ma jeedid laakiin ilaah wuxuu leeyahay si aad naftiinna ugu degtood ugu xasisho aan waxaan idinkaga dhigay meeshaad ku shahwo gudeen qof idinku jinsi ah oo idinku nooc ah markaasaa raxmad iyo jacayl dhexdiinii la dhigay laakiin alla wuu awooday inaad midna barakootaan dad idinku jinsiyan aan laynin ogolaan oo laydinkaga dhammaan banu aadanka rag laga dhigo meeshay ka shahwo gudanayaan wax ka dhalayeen ilmahana la yidhaahdo waa xayawaan kale ama bahal ama wax kale in la yidhaahdo laakiin banu aadanka maxay dareemi lahayd dhibaato intee le-eg ya ilaahay raxmadiisaas intaas kale yaan shukrigeeda la guda karin wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu gartuu ka mid ahaaday an khalaqa inuu abuuray lakum idinka inin abuuray min anfusikum min jinsikum jinsigiinu idinkaga abuuray aswaajan xaasas maxaa alla ugu abuuray litaskunuu ilahay inaad ku xasishaan oo waxa weeyaan ninku markuu guursado xasil iyo deganaan ayuu helayaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wa jacala ilaahu wuxuu yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan kalgacalo ilaahay jacayl uu zawjka iyo sawjadiisii dhex dhigay bal makhluuqaadka kuwa iskugu jecel weeye marka ilaahay jacaylkaasuu dhex dhigay waxaa kaloo ilaah dhex dhigay wa raxmata naxariis labo wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir ilaahay raxmaddiis iyo fadligiis jacayluu dhex dhigay waxaa dhici karta marka muddada inay ku wada noolaadaan maxabadaas oo uu ninku ku haysto zawjadiisa jacaylkaas ilaahay dhex dhigay waxaa dhici karta in jacaylku tago oo meesha ka baxo laakiin uu ku haysto raxma oo waa maxay ilaahay durriyu ka siiye durriyadiisaas u naxariisana saas inuu ku haystaa dhici karta waxaa dhici karta inuusan durriyana alla ka siin oo haddana raxmad uu ku haysto oo uus yidhaahdo ee gabadhaana kaaga soo aday gabdhihiiye middan adugu ha dayicin inuu sidaas u haysta dhici karta intaasba qulubta waxa ku rida waa all laakiin waxaa hadda sidaas garan karaa waa qof diin leh soo ma qof diin leh war gabdhihii markii la qaybsado adiga tanaa kugu soo aadaye bal ilaali oo xushmee oo xaq dhaw qof diin laha garan kara laakiin mooryaan waa ciyalsiiyo waa inta maxabadu dhex taallo marka dambena iyaga dadka isugu soo ur badan waa dulli marka ilaah wuxuu yidhi subxaana inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan calaamado ilaahay awooddiisa lagu garto ayaa ku sugan liqowmin laakiin dadkoo dhan wax kama fahmaan aayadna kama dhigtaane liqowmin daday ugu sugan yihiinoo ku intifaaca qoomkaasoo yatafakaruuna fakfakaraya oo aayaadkaa la fiilina wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid ah khalqu samaawaat ciraryaalka abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisa wakhtilaafu alsinatikum luqooyinkiina iskhilaafka iskhilaafayaan wa alwaanikum midabyaalkiina iskhilaafka iskhilaafayaan ina fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin calaamada ku sugan ilaahay awooddiisa lagu garto dadkoo dhammo aayaadka ma fahmaane lilcaalimiina culummaday ugu sugan tahay oo fahma aayaadkaas wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a manaamukum seexashadiinna bileyli habeenkii aad seexataan wanahaari maalin aad seexataan wabtiqaa'ukum iyo raadintiinna min fadlihi ilaahay dheeraadkiisa aad raadaydaan binahaari maalinkii soo qadar inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin calaamado ayaa ku sugan awoodda alle lagu garto dadkoo dhan ma ahan kamana faa'iidaane liqowmin qoomay ugu sugan yihiin qoomkoo yasmacuuna aayaadka alle maqlaa qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a khalqu samaawaat waalardi ciraryaalka toddobada ah ee ballaarkaas leh xidigaha dayaxa qoraxda ay marayaan inuu abuuro awoodda alle ka mid a inuu abuuray dhulka saad aragtay u ballaaran buuraha waadiyaalka carasanka carada kale badaha iyo bahgooyada xayawaanka iyo geedaha ku nool waxaasoo dhan inuu abuuray waa awood ilaahay lagu garto allihii abuurayna waa awoodaa qof dhinta inuu soo nooleeyo waxaa ka mid a awoodda ilaahay waxa lagu garto wakhtilaafu alsinatikum carabyaalkiina iskhilaafka iskhilaafayaan iyo wa alwaanikum midabyaalkiina ilaahay awoodda lagu garto waxaa ka mid ah fiiri nabiyullaahi aadan waa abba wixiida hooyadiina waa xawaa dadkii laga abuuray a kumanaan kun dhowr kun macnaha dhowr kun oo luqay ku hadlaya fiiri waa dadkii isku aabbihi hooyada ahaa halkaas cadkaas hilibkaah oo carabkaa ayay ka wada hadlayaan cadkaas hilibkaa ah waxaa ka soo baxaa dhowr kun oo luqo oon islahayn ayaa ka soo baxaa xibin kale kama soo bixi karo halkaas cadug ka soo baxaa dhowr kun ilaa afar kun ka badan ay ku hadlaanaa banu aadam fiiri kawar ilaahay awood lagu garto soo ma ah ilaahay cadkaas hilibka isku aabbihi hooyadaas saas u kala duway waxaa ka sii cajaa'ibsan midabka iskhilaafkiisa midabka oo qaar cad yahay qaar madow yahay qaar gaduudan yahay waxaa ka sii cajiib badan adduunka dhammaantiis wuxuu yidhi xaafid ibnu katiir macnahaas horena waa usoo baraarujinay hadda kahor lakiin meeshay ku qorreed haddaan maraynaa makhluuqa dhammaantiis maalinka ilaahay nebi aadan abuuray laga bilaabo ilaa qiyaamu saaca qofka laba indhooduu leeyahy halkaas ku taalla laba sunniyana halkaas waa ku leeyahy san iyo wejina waa leeyahay af iyo laba daanna waa leeyahay adduunka korkiisana ma jiro qof qof u eg wax unbay ku kala duwan yihin hadday xataa wada madow yihiin bal aduu hadda inta ku ag fadhida qofka waa ka raadi inta aan sheegnay indhuhu isku meel ayna kaga yaalin dhaguhuna isku meel sanka afka faruuryaha kulli sunniyaha xataa haddana waxayd ku kala duwantihin bal sheeg ma sheegi karta ma sheegi karta inaad kala duwantihin waa xaqiiqo hal qof adduunka dhan dadka ku nool waa saas banu aadamku saas ma awoodan adduunka fiiri qofka ugu farsamo badan hadduu warshad inta sameeyo uu soo saaro laba laba bakeeri ma la kala garan karaa asaga xataa ma kala garan karo sameey iska daa cid kale inay kala garatee mana awoodo inuu kala duwo ya laakiin bal awooddan alla fiir ya isku siya loo samaynaa hal qof oo qof u eg adduunka korkiisa kama jiro haddii xataa la labadan qof way isshabahaan waxbay ku kala duwan yihin waa xaqiiqo dadaana kala yaqaan soo ma jeedo waxbay ku kala duwan yihin ilaahii weyna ee sidaas dadka u abuuray miyaan awoodin qof dhintay inuu nafta soo geliyo subxaan allah waa awooda all ila wuxuu yidhi subxaana ila wuxuu yidhi subxaana ina fii daalika arrintaas la soo sheegay sida ilaahay cirka u abuuray dhulka u abuuray u kala duway luqadaad ku hadlaydaan midabkiinna u kala duway la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan yay ugu sugan yihiin aayaadka yaa ka faa'iida macnaha yaa ka faa'iida lilcaalimiina dadka cilmiga leh tawna saw ammaan ma ahan dadka ilaahay aayaadkiisa gartaa waa culummada yaa saw culummo ilaahay ammaan ma siin marka nasiib inaad ku yeelato weeye caalamiinta dadka ah kuwaasaa ka faa'iida wa min aayaatii laakiin jaahil ma garanayo waa iska dulmanaa oo iska dhegaysanaa waxba kama fahmayo ama maba dhegaysanayo wa min aayaatii ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a manaamukum seexadishadiinna bileyla habeenka aad seexanaydaan iyo wa nahaari maalinkii habeen iyo maalin banu aadamka haddaysan seexan cudur uga qatarsan ma jiro ku dhaco cudur ka qatarsan ma jiro waad shaqaysane waad soo daalee qacaad ka siine nashaadkaagaad soo ceshane raxmad ilaahay weeye qaabkaas ilaaha u diyaariyey inay u nastaan waa awoodda ilahay wax lagu garto wabtiqaa'ukum raadintaad raadaydaana ka mida min fadli fadliga waa risqiga waa shaqo tegeed ta shaqo tagto maalinkii aad ilaahay fadligiisa soo raadsane waxa aad soo helaydaa xooggaaga xeeladaada maaha waa fadli ilaahay fadli ilaahay weeye raadsiga aad raadsanaydaan maalintii oo ilaahay iftiin idinkaga dhigay waa wax ilahay awooddiisa lagu garto waibtiqaa'akum raadsashadiinna min fadlihi aad ilaahay fadligiisa raadsanaydeen binnahaari maalinkii inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin calaamado ilahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan laakiin yaa ka faa'iidaysa aayadahaas liqowmin qoomay ugu sugan yihiin yasmacuuna ilahay kitaabkiisa dhegaysana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid a yuriikum an yuriyakum inuu idin tuso antiya layska xadfay wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a yuriikum an yuriyakum inuu idin tuso barqa hillaaca khawfan liajli khawfin cabsi daraaddeedu idin tusaa wa damacan liajli damacin rajo darteedu idin tusaa wa yunazilu alla waa soo dejiyaa min asamaa'i kor maa'an biyuu ka soo dejiyaa fa yuxyi alla waa ku nooleeyaa bihi biyaha uu soo dejiyey alarda dhulka bacda mowtaa geerideeda ka gadaal inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatan calaamada ku sugan dadkoo dham calaamada kama faa'iidaystaane liqowmin qoomay ugu sugan yihiin qoomkoo yacqiluna wax garanaya oo kitaabka ilaahay fahmaa wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid a an taquuma asamaa samadii inay taagan tahay wal ardu dhulkii taagan yahay biamrihi amarkiisa kownigaa ay ku taagan yihiin uma idaa dacaakum alla markuu idin yeedho dacwatan yeeris mar ah min alardi dhulka xaggiisana idinkaga yeedho idaa isla markiiba antum idinka takhrujuuna waad ka soo baxaydaan dhulka allah aayaadkiisa waa weyn uu wax nooga sheegin ilah wuxuu yidhi subxaana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a yuriikum an yuriyakum waxa weya antiyaa la xadfay masderka lala dhalaalayaa mubtada mu'akhara ah min aayaatina waa khabar muqadama yuriikum an yuriyakum ey iraa'atukum tusida uu idin tusayaa ka mid ah albarqa hilaaca maxaa loo tusa roobka iyo hilaaca khoofan cabsi daraaddeed iyo wadamacan rajayn daraaddeed haddii rooba soo muuqdo dadna waa naxayn dadna waa farxaay waa dabciga banu aadamka roobaa soo muuqday waa masaafo duur cidlaahu mara wuxuu dhaxanta ka gala male wadnaha go-aan caaw daadku ku qaada roobaa soo muuqday beeraa usoo go-ayday ama daad ku qaada isleeya roobaa soo muuqda soo hilaacay doon ari doona doon ma taqaan ari caataawa oo tabar aan lahayn uu meel baadiyaa la taagan yahay teendhana uma hayo meelu geliyo ma hayo wadnaha go-aan si caawad caybtoobi roobka moogta markuu muuqda naxdinaa jirta qur-aanka alla ku sheega hadda qof kaloo dhibkiisa inuu ka naxa ceeb ma ah reerbaadiya waxay leeyiin ha gaaloobin ha ka naxin roobka ha gaaloobin xataa dhibka dhibkayga ka naxin qofka dhibkiisa waa ka naxa gaalnimana maaha acuudu billah allah noo sheegaye ma ujeedaa midna waa damac fiiri beertii wuxuu ku waraabiyo waaye waxbaba uma tabcana waa u diyaarsan tahay markaasuu roobka u jeega imisuu farxa yaa xoolihiisu waa u diyaar meeluu ku okorsaduu hayaa abaaru ka cabsanaya roobka u jeeda meequu farxa marka intaasa roobka loo keena إلى وحر سبحانه خوفا لأجل خوف عبسي درتاد ونين توصى وضمعا رجت ضمعا لأجل ضمع رجين درادد وينزل الله واسودجية من السماء كر ما أنبيه كسودجية فيحيي الله وحكم عليا به بيهاس الأرض ملكو كن عليا بعد موتها جيريدي دا كاكا markay dhimatay abaar noqoto ah ilaahay ku nooleeya sidaasna waa sida addoomada loo soo bixina oo dhulkaas dhintay siduu alla u nooleeyey uu idinkana iniin noolayna ina fii daalika arrintaas la soo sheego dhulka nooleynteeda la aayaatin iyo roobka keenidiisa ina fii daalika inta la soo sheegay la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa lagu gartaa ku sugan inuu addoommada soo bixi karo yaa ka faa'iidaysa aayadaha liqowmin qoomay ugu sugan yihiin qoomkoo yacqiluuna wax kala garana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a an taquuma sama cirka inay taagan tahay wal ardu dhulkii uu taagan yahay biamrihi maaha dhulku inuu socdo cirkuna ma socdo dhulkuna ma socdo qorraxdu waa socotaa kidbi iyo been weeye haddaad maqasho dhulka iska daba wareegayo hadduu daqiiqad iska daba wareego waa kuu dhammaad ma noolaana umalayna ya qorraxdu inay socoto soxala maamaam akrin ya inta inta ka baxdo dhulka hoos marto ay xaga ka soo baxayso nabiguna ma dhihin ka waran haddii maanta malaka shaki geliyo oo la yidhahda qolooyina xoogaa dhigdhigayo macalinkiiyo wuxuu leeyahay maya dhulka iska daba wareegaye qoraxdu waa taaganta oo macalinkaasuu kaasoo shaki geliyo ilahay kitaabkiisa kidbi iyo iftiraaw soo ma jeedid haba ku shakin inuu kaasu beenaalaya asagana beenta uma qastin waa loo soo sheegay mid xoogaa ka tun weyn oo uu isleeyahay waa ka aqoon badan yahay oo yaclamuna daahiran ah oo uu daahirkaas ku raacay kaasaa usoo sheegay warka maadaama waa dunyada ka og yahana qiimo weynu qalbigiisa ku leey soo ma jeedid laakiin adiga kitaabka alle qiimaha kula yeesho afar goora hal aayada ilahay ku celsho qoraxdu inay socoto markaasaad leedahay ma socoto subxaan allah afar goor iska da aayaadka kale oon la tiri karin marka dhul iska daba wareega male waa taagan yihiin uma idaa dacaakum marki alla iniin yeero waa goorma bacfigii maagaa buunka ka dhawaaji lel markaas hal mara qaburaan laga soo yaaca fiiri uma idaa dacaakum alla markuu iniin yeero dacwatan yeeris min alardi dhulka xaggiisa uu idinkaga yeero waa qabuur meelihii aad ku aasnaydeen idaa isla markaasba antum idinka takhrujuuna waad soo baxaydaanu ilahay yidhi subxaana wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed